Waxaa sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka suuqyada magaalada Hargeysa ka dib markii uu shidaalka ka qaaliyoobay dalalkii laga keeni jiray taasi oo saameyn ku yeelatay darawallada kaxeeya gaadiidka. Qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay saameynta ay kala kulmeen sare u kaca shidaalka.
shidaalkii aad buu u qaaliyoobaa horta waxa weeyaan dee ee, markii hore to- ee, litirku toddoba kun iyo sideed boqol buu ahaa iminkana wuxuu noqday waa sagaal kun dee waxa weeyaan li- tobankii litirna labiyo toban kun oo shilin baa ayaa mar keliya fuulay markaa dee maxay ahaydee dee markii uu soo jabayeyna maalinba waxba ka dhacayay maalintu qaaliyoobayana waxa weeyaan wixii mar keliya uu cirka u kacay markaa niyo waxaan leeyahay dee dowladdu inay sidan wax ka qabataan loo baahan yahay marka ganacsatadana dee waxaan fariin u diraya ummadda in loo naxoniyo oo aan mar keliya lacagtan cirka aan loo dee maxay ahaydee aan loo mar keliya aan cirka loogu dirin qiimahan shidaalka kordhay iminka anigu saakan ku waabariistay habeen hore baan halkan ka- ka- ka- tan lafta aan taagnahay baan kaga shubtay markaa dee habeen hore qiimuhu ahaa iyo qiimuhu maanta yahay wax x- farqi weyn baa u dhexeeya oo aan macquul qaadanba waayaba kaalin halkan shacabkaan soo maray iminka moogtahay shidaal iigu shub baan ku yidhi toban litir iigu shub baan ku yidhi toban litir dee qiimo maca macquul ahayn oo xitaa maskaxeeda soo geli weydo intaas ku kordhay way- iigu yidhi weeyaan ganacsatada waxaan fariintaan u diray waxaa weeye dee inay magaranaysaa waxaan horta waxyaabaha muhiimadda inoo ah ganacsigeena koowaad horta waa shidaalka De markaa qi- waxa badeecaddii tii s- eh, soo- dibadda ka soo gelaysay tii dalka ka baxaysay wuxuuba haddii shidaalka ku kala soconayaan waxaan leeyahay shidaalka hoos dib ha loo dhigo oo ha la jebiyo oo muhiimadda ha la saaro shidaalka
wallaahi horta haddii aan nahay dadka shicibka dee dowladdayadu inay wax noo tarto mooyaane inay wax muxuu ahaa ayna khasaariso ugumaanu talagelin dee waxaan annagu shicib haddaan nahay aan rabnaa inay dowladdu wax nagala qabato dee isbeddelka intaa leeg hedhe dee wax loo dul qaadan karaya maaha dhaqaalihiina waa la wada ogyahay marka haddii aan regulation loo samaynayn dee annagu waxaan waan iska dhigaynaa gaariyaasha dadkaasaan u shaqaynaa bulshadaan u shaqaynaa waxaan u shaqaynaa dowladda marka haddii aan dee annagana xagga ay xaqa ayagana na siinayn dee waxaanu samaynaa oo kale ma jirtee iminka waxaan u baahan nahay in qodobkaa lanaga eego een, muxuu ahaa loo sameeyo xaddi cayiman marka waxaan leenahay madaxweynaha in ganacsatada iyo dayarta lala eego maxaan ku dhahdaa shidaalka nala jebiyo waayo waan iskaga xamaalanaa dee iskama bixin karna anagu kuwa dee nimanka een, ganacsatada maana sheegin laakiin anagu dayar baa anagu iskaga xamaalanaa